Dhalinyarada ah, odayaasha, iyo maamulka tuulada Lafole oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Beledweyne ayaa si isku tashi ah ku bilaabay dhismaha buundada Xabiibo Aadan oo muhiim u ah bulshada tuuladaasi. Buundadan ayaa waxaa burburiyay fatahaadii Webiga Shabeelle, waana wadada ugu muhiimsan ee ay isticmaalaan bulshada xaafadaasi marka biyuhu ay go'doomiyaan. Xubno ka mid ah guddiga dhismaha buundada iyo qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Lafole ayaa ka warbixiyay goobaha ay ku dhisayaan buundada.
Magacaygu waa Xasan Cabdulaahi oo ku magac dheer Xasan Nuur. Waxaan ka mid ahay dadka degan deegaanka Lafole. Waxaan ka shaqo wadnaa shaqo aan ka wadnaa buundada Xabiibo Aadan. Waxaan ka tirsanahay guddiga ka awooda howlaha maaragtay shaqada. Maaragtay meeshaas waxaa ka jirto wado aad u halaysan, buundo oo saaid u halaysan oo waqtiga rooba rooba bawda oo webiga oo keliya ka soo baxo oo ku xiran yahay. Baahiyo fara badan ayaa ka jiro marka meeshaas. Marka shaqo ayaa ka wadnaa. Waxaan nahay ururka dhalinyarada Lafole. Maaragtay waqti badanna waan soo jiitimaynay. Hadda dhowr kaarikoo maaragtay dhagax ayaa gedinay. Waxna way noo dhiman yihiin. Waxaan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka in maaragtay wax nagala qabtaan meeshaas. Maaragtay isxilqaan nafsadeyna ayaan meesha ku galnay.
Anigoo ah Burhaan Cali Culub oo kana hadlayo deegaanka Lafole. Maalmahan howl ayaan ku jirnay oo jidka ah khaasatan buundo la yiraahdo buundada Xabiibo Aadan oo aad dhunta noogu gashay oo markuu fatahaadda soo baxdo caqabad badan aan kala kulanno ayaan baryahan dad dhalinyaro ah oo is aruursadayaan kaarikooyin iyo walaxan ku rogrogaynay marka xaalkeenu waa sidaas anigana waxaan u qaabilsanahay xagga howl howl qabadka ee shaqada shaqadana hadda fari kama qodno
magacaygu waa cabdiweli maxamed ibraahim oo ka tirsan guddiga tuulada Lafole. Ayaantan waxaa jirta in caqabado nagu soo laalaabto dhibaato badan u geysatay fatahaadahan sidii mataqaanaa webiga uma ku biyo keena fatahaadoo kale Een, een, waxaa jirta markaa buundooyin mataqaanaa nagu soo baxo oo inta badan inta anaga wadada aan ka bixin nagu- meesha lagu go'toomiyo marka ayaantan shaqadeeda ayaan ku jirnay dadka bulshada ayaan lacag ka aruurinay meeshii waxaan ku shubnay mataqaanaa kaarikooyin aan ku shubnay aad iyo aad ayay u go'day Een, waxaana dhibaatadaas u geystay fatahaadda webiga Shabeelle shaqadiina weli waa dhimata fara kama qodno annagana waa u tabar la'nahay marka waxaan codsanaynaa annagoo marayna idaacadda beerluna annagoo soo marsiinayno in mataqaanaa wax allaale wixii nagu taakulay karaan ama hay'adaha caalamiga ha noqdaano ama dad mataqaanaa sadaqada baxsan ha noqdaano in wadadaas gacan nagula siiyo sidii mataqaanaa dhibaatada hadda ay jirto si aan mataqaanaa wax looga qabto